waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xasan waa mahadsan tahay run ahaantii arrintan dayn cafinta oo soomaaliya ee world banka aniga xoogaa wax badan baa mugdigaga jira waana wax iska cad sababtoo ah dowladda soomaaliya waxay codsatay in lacagta oo dhan daynkaa lagu leeyahay five point something baan umalaynaya in ahayd gebigeedaa waxayna kasoo bilaabatay one point two billion bay ahayd inta kale waxa weeye interest fulay lacagtaasi marka looga baxsho daynka looga cafiyo waxaa looga baahday in soomaaliya ay hesho cid kale oo lacag ka bixisa si loo helo in daynka laga cafiyo laba dowladood baan anigu ogahay oo sameeyey dowladda ingiriiska iyo dowladda norway ayaa waxay sameeyeen inay lacaga ka baxshaan lacagaha ay ka baxsheen marka ma aha lacaga free loo siiyey lacaga dayn loo siiyey weye haddii laysku daro waxay noqonayaan labadoodu lacagahaasi toddoba boqol iyo xoogaa milyan oo dollar marka toddoba boqol iyo xoogaa dollar oo dayna interestkeedana laga yaabo ten percent ama twenty percent yahay waxay ku noqonaysaa meeshii hore oo one point two billion dollarska soomaaliya daynkii lagu lahaan lahaa marka aniga waxaan u arkaa dayn dayn lagu cafiyo daynkii hore baa la rabaa in laga dhaafo laakiin la yidhahdo dayn kale qaata muxuu ahaa annagaa idin idin muxuu ahaa idinka sii bixinay lacagta dayn dayn ku bixi weeye marka aniga iima muuqato arrinta doorashada su-aasha iga weydiisay niyo horta etoobiya waan ognahay inay hadda sababtoo ah viruska dartiis ay u joojisay in laqab la qabto electionkii ama doorashooyinkii soo socday oo etoobiya oo prime ministerka iyo xisbigiisa ayay ahaayeen sidee bay marka u dhici kadhaa inay soomaaliyana saamayso soomaaliya horta teedu waxay dhacaysaa umalayn maa inay wax badan samaynayso oo saamaynayso sababta waxay dhacaysaa muxuaha february eight haddii marka maadaama loo baahan yahay barlamaankii in lasoo saaro oo electionkii cambainkii la galo waa laga yaabaa inay arrintaanuna sii daba dheerato soomaaliyana ay ku yeelato muxuu ahaa aada cudud weyn uu cudurku ku yeesho oo meel walba galo oo laga boqo dan waa laga yaabaa anigu personally waxaan isleeyahay haddii taas jirto soomaalida intii meel laisugu keeni lahaa wax kala dhici lahaayeen waxaa laga yaabaa ay ku ficnaan lahayd in dadka oppositionska ah iyo dowladda iyo dad kale caretaker government in la sameeyo bay baan qabaa inay ku fiicnaan lahayd intii intii election intii la galo dadku misana cudur sii kala qaadi lahayd imana muuqato waxaan dowladdu wado one man one voda dhinaca aniga aragtideeda inay suurta suurtagal tahay laakiin haddee waxay ku xiran tahay ilaahay waxaan ka rajeynayna dadka soomaaliya cudurka ka ilaaliyo haddii ay dhacdo anigu waxaan isleeyahay waa wax dhici kara in dowladdu waa maqashoonahay inay jidho dowladdu inay tiri laba sano aanolo ku daro iyadoo hal sano doonayso oppositionka iyo dadka kale oo baartiyadaana dad baan xiriir kala leeyahay waxay ii sheegeen international community iyagaba in dowladda loo sheegay hal maalin lagu dari maayo laakiin waxaa la timaadaan noocii hore haddaydan ayan suurtagelin nooc kale oo aad isugu imaan kadhaan waana nooca anigu aan ka hadlayo ah malaha waxaa dhici doona caretaker government in laysugu keeno oo oo laga shaqeeyo amnot sure siday siday ahaan doonto laakiin ilaahay cudurkana ha ka hayo waana laga yaabaa inuu dhibaato u keeno ummadda soomaaliyeed electionkana uu baajiyo waa wax dhici kara baan isleeyahay anigu waa mahadsan tahay arrintan deynta waxaa moodaa inay wakti badan soo socotay oo xiiso badanna soo yeelatay laakiin hadda waktiga lagu jiro aniga kolle waxaama ku talin lahaa focuska anaga inuu noqdo cudurkan corona si loola dagaalami lahaa laakiin haddaan soo koobno hadda arrinta meeshay marayso waxaa moodaa in dad badan ay ka hadleen inuu prime minister ka hadlay inuu baylo ka hadlay in dadka ka hadlo oo dhan qof walba waxbuu ku daray yani sidii loo fasiri lahaa badeyntan lagu lahaa ee meeshay ku dhamaatay marka aniga kulley waxa kaliyan ku dari kara waxay tahay laakiin sida xaqiiqda tahay waxaa weeye deenta cafiska languageka ayaa naga khaldan cafis waxa la yidhahda maba jiro adduunka deen lasu cafiyey maba jirtoba deenta hoosun baa loo dhigaa bas marka haddii shan bilyan iyo laba boqol oo milyan oo lagu lahaa oo hoos loo dhigay oo la gaarsiiyey shan boqol oo milyan iyo xoogaa dhan macnaheeda ma aha waa deen laguma laha maaha waa lagugu leeyahay deen weli oo soomaaliya haddana deen waana lagu leeyahay weliba hadda annaka waaba sii gaboobeynaya dadka dhalinyarada hadda joogto iyo kuway dhali doonaan ayay deenta sii gaari doontaa ma aha wax oo qarsanba marka websiteyaa jiro i m f t world bank alien oo laga heli karo qofka raba inuu akristo aniga kulli hadda saan ku bilownay sheekada waxaan rabi lahaa aniga focuskana inuu ahaado keliya how to survive sideeba horta cudurkan looga hortagaa oo ummadii ay u badbaadaa intaan doorashadiisa sadda laga hadlin laakiin afriko dhan waxaa moodaa inay jam the bandwagon inuu qof walba uu leeyahay fursadbaa timid ah laga faa'iidaysto marka taana hadee wax cusub maaha oo ay obama nin la tirin jiray ayaa wuxuu yidhi don't ever waste a crisis hadduu crisis yimaado weliga ha khasaarin waa in laga faa'iidaysta marka arrintan iyo aad baan uga xumaayay in la yidhahdo dhibka bartiisa laga faa'iidaysto wax kale ha lagu daro marka doorasho dib loo dhigay iyo doorasho extension la sameeyay waxay ila tahay in xoogaa laga quruxsan yahay oo loo daayo baarlamaanka iyo sharciga wuxuu ogol yahay inaan la odhanin sida dowladaha afkaan qaarkood ay sameeyaan kuwo badana lagu tumayo inay ku xigaan ay sugayaan keliya waktiga ku habboona ku dhawaaqi lahaayeen marka aniga waxay ila tahay in waxaan la ogeyn ama waxaan la filinayn ama wax dadka aynan fahmi karin la keeno laakiin dee wax iska cad oo la arkayo inay siyaasad tahay ama fikrad khadan tahay haddii la keeno hoogaa aniga waxay ila tahay arrintaas inay aad foolxumo u tahay xasan aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda s b s aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan u malaynayaa su-aasha u horeyso la weydiiyey waxa waxa weeye arrinta ku aadan daynacfinta run ahaantii anigu waxaan u arkaa guul usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed waa arrin in badan socotay hawsheedu meelo badanna soo martay in macnaha guushan ay usoo hoyato ummadda soomaaliyeed waxay muujinaysaa dowladda hadda jirta dadaalka dheer ay gashay iyo hawsha wanaagsan oo laga qabtay public finance managementiga arrintan waxay soo bilaabatay xilligii dowladda xasan shiikh iyo soo bilaabatay broceska hadda socda waxaa la waxaa la oran waxaa la yidhaahdaa waa staff monitored program oo i m f ta iyo dowladda soomaaliya ay ka wada shaqaynayeen in muddo ah focusku barnaamijkan wuxuu ahaa in laga macnaha in laga caawiyo soomaaliya sidii ay usoo nooleyn lahayd institutionadii ku taxalluqay xagga maaliyadda iyo waxay dhahaan economic statistics si loo ogaado macnaha dhaqdhaqaaqa ama daatada rasmiga ee ku taxalluqda ganacsiga soomaaliya la dagaalanka musuq maasuqa fiscal policyga iyo monitoring policyga macnaha waa wax macnaha ka fargaraynayay intaasoo eriya iyo kuwo kaloo hadda aanan macnaha kor ka xasuusan xasan sidaad la socotid macnaha soomaaliya xataa haddii soomaaliya ma noqon doonto dalka keliya oo uu corona corona saameeya corona adduunka o dhan buu saameeyey waa bandemic weeye dowladaha hadda doorashooyinkooda dib u dhigay waxaa kamid a maraykanka weli ma ayaan dhicin macnaha primaryga in la kansalo primary electionka hadda u socday xisbiga dimuqraadiga u socday ilaa dhowr iyo toban state baa yaa dib u dhigtay oo kansashay sidoo kale ingiriiska macnaha local electionadii dowladaha hoose oo la filayey in uu qabsoomo sanadka soo socdo inuu qabsoomo waxaa dib loo dhigay muddo hal sano ah dowladda etoobiya annaga dariska nala ah sidoo kale dib bay u dhigtay laakiin ma garanaya macnaha muddada dib loo dhigay uganda yaa madaxweynaha uganda waxaa la oran karaa ninkii ugu ismaadsanaaba weeye oo isagu markii la sheego corona wuxuu dib wuxuu u dhigay ilaa twenty twenty three soomaaliya marka haddii hadda dowladeedu ay aragto in aysan suuragal ahayn in doorashada xilligii loogu talagala ay dhacdo sababaha ay ka mid tahay sababta corona in dib loo dhigo wax diidaya ma jiraan waxaan waana hal sano iyo laba sano wax diidaya ma jiraan waa waa suuragal weeye waxaa un laga rabaa dowladda in brocesskii sharciga ahaa la maro oo lala tashado guddiga madax bannaan ee doorashooyinka marka lala tashada kadib baarlamaanka la fariisiiyo haddii ay ka gudubto aqalka hoose ay u gudubto midka sare midka sare markay ansixiyaan kadib madaxweynehay aadaysaa madaxweynahana wuxuu siinayaa asantigiisu siinaya anigu waxaan u arkaa maaragtay arrin suuragal ah in dib loo dhigo hal sano ilaa laba sano waa suuragal weeye wax diidayana ma jiraan soomaaliya insaa samaysa bismillahi waa wax aad iyo aad u wanaagsan waa hawl la qabtay ummadda soomaaliyeed kusoo korodhay deenna lagu lahaa iyo albaabada xirnaa haddiiba deentina laga caafiyey albaabadu ay furmi doonaan maalgelintu iyo dowladdu meel ay wax ka raadsato intaba ay heli doonto aad iyo aad baa wax fiican loo qabtay wixii fiicanna in lagu mahadiyo ilaahay lagu mahadiyo ciddii rabata lagu mahadiyaa fiican waana wax aada noogu soo kordho wanaagsan tan kale si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa ninka wasiirka maaliyadda ah oo professional ah oo shaqadan yaqaan shaqada uu qabtay iyo xukuumadda soomaaliyeed intaba waana gacan in lagu siiyo ayaa wanaagsan baan qabaa runtii horta ummadda bani aadamka oo ilaahay abuuriye ilaahay abuure cudurkan ha ka qaado dadkoo dhan bani aadamka ah tan kale circumstansiga ay dowladdu ku shaqaynayso iyo caqabadaha ka hor imaanayo aan intention ninka ahayn oo yimid waa waa saamaxaysaa in dib loo dhigo oo weliba la hagaajiyo kadib dib loo dhigo oo doorashada gadaal loo celiyo wax weyn ma aha haddii dib loo dhigana wax hadda maanta xumaanaya ma laha haddii lasoo horumariyana maaragtay waxaan qabaa anigu in haddiiba ay timaado in dib loo dhigo tan kale aniga sideedaba waxaan aaminsanahay soomaaliya qof kasta waxaa lagu eegaa afar sano keliya waxaa wanaagsan dadka in la doorto afar sano ma yani laba tayrin inuu qofku soo noqdo shaqada meeshay u joogtay oo hore uga wado haddii xataa hadda dawladda joogta ay baxdo dawlad kale timaado meeshii ay joogtay maaha gadaal bay unoqonaysaa meel cusub baa laga bia weli meeshaan taagnaanayna madaxweynaha xasan sheekh wuxuu dhihi jiray qabyo qofkeeda dhamaystiro qoladan in loo loo daayo dhamaystirto waa qabaa loogu wadaro xataa hadayba shaqo qabanayaan wax waa ka hadlaysan yihiin wax waa ka xun yihiin waxna way qabteen si ay u saxaan waxa ka hadlaysan aada iyo aada umahadsan tahay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho